بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف عن أبي هريرة حديثك لحدا هي صدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي وحيره maa bayna beytii inta u dhaxayda gurigayga iyo wa mimbari mimbarkayga rawdatun waxaa ahaatay beer min riyaadi aljanna oo beeraha jannada ka mid ah gurigayga iyo mimbarkayga waxaa u dhaxaysa beer beeraha jannada ka mid ah wa mimbari mimbarkayguna calaa xawdii xawdkayga ayuu dul saaran yahay nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam sida aan soo sheegnay hadda ka hor masaajidka iyo gurigiisu waa isku dheganaayeen albaab ayaa u furnaa albaabkaasuu nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu ka soo geli jiray haddaba nabigu wuxuu leeyahay mimbarka masaajidka dhexdiisa yaalla oo nabigu sala allahu calayhi wacalaa wasalam uu ka khudbay jiray mimbarkaygaas iyo gurigayga waxaa u dhaxaysa beer beeraha jannada ka mid ah maalinta qiyaame saas ayaa laga dhigaa saasuu noqon doonaa haddii ilaah yidhaahdo mimbarkayguna xawdkayga ayuu dul saaran yahay nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wuxuu leeyahay xawd xawdkaasoo dadka mu'miniinta ah ee nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam raacay ay ka cabi doonaan maalinta qiyaame qofkii ka cabaana weligii dambe uusan oomi doonin biyihiisuna ay ka cad yihiin caanaha koobabka yaallana xidigaha ay ka tiro badan yihiin malabkana ka macaan qofkii marka cabtaana weligii dambe oomi maydo markii dadku ay haraadaan ayaa xawdka ama darka nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam la imaanaa qofkii nabiga khilaafay maahane inta kale ee nabiga raacday sala allahu calayhi wacala wasalam way ka cabi doonaan haddaba xawdkaygaas dadka mu'miniinta maalinta qiyaame ay ka cabi doonaan ayuu mimbarkaygu dul saaran yahay saasuu le nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam xadiiska lixdan iyo afaraad can cuqbata bni alxaaris radia allaahu canhu qaala cuqba ibnu alxaaris wuxuu yidhi sallaytu maca annabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga ayaan la tukaday alcasra salaaddii casir falammaa sallama nabigu markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican si degdeg ah dakhala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'ihi xaasaskiisa mid ka mid ah ayuu u galay gurigeedii uma kharaja haddana waa soo laabtay waa soo baxay wa ra'aa wuxuu arkay maa fii wujuuhi alqowmi ragga ah wejigooda waxa ka muuqda oo min tacajubihim inay la yaabeen ah lisurcatihi degdegtiisa nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam caadadiisa waxay ahayd haddii salaad farad ah uu tukado meeshii uu ku tukaday xoogaa inuu joogo adkaar uu akhriyo laakiin maalinkaas markuu salaamo naqsaday horeyuu ka istaagay guryihiisa guri ka miduhu galay waa soo laabtay markaasuu nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam wuxuu ka dareemay inay la yaabeen degdegtiisa sababta marka uu u degdegay uu sheegaa faqaala wuxuu yidhi dakartu waxaan soo xusuustay wa ana fi salaati anoo salaada ku jira dhexdeeda tibran dahab cindanaa agteenna yiillay oo guriga yaallay fakarihtu waxaa nacay an yumsiya inuu habeensado ow yabiita ama inuu baryo cindanaa agteenna fa amartu waxaan faray biqismatihi ama biqismihi in la qaybiyo saasuu sheegay nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu yidhi anagoo salaada ku jira ayaan waxaan xasuustay dahab sadaqa ah oo guriga la keenay oo dad masaakiin ah loogu talagalay salaada anuu ku jiro igu soo dhacay waxaan necbaystay yuu yidhi dadkii loogu talagalay inaan ka xabiso oo guriga uu iska yaallo oo caawa guriga uu ku baryo iyadoo dadkii loogu talagalay inay dhici karto caawa inay gaajoon yihiin markaasaa intaan u tagaan waxaa idhi dadkii iska lahaa loo qaybiyo hebel iyo hebel iyo heblaayiha loo kala geeyo xadiisku marka wuxuu faa'iideynaa qofka marka uu salaada ka baxo faradka ah haddii dan uu leeyahay wax mushkilad ah male inuu dhaqaaqo laakiin waa inuusan caado ka dhiganin mar kasta maxaa yeelay salaada faradka dabadeed waxay leedahay adkaar oo nabi ka sugnaatay sala allahu calayhi wacaala wasalam nabigana caadadiisa ma ahayn marka uu salaada ka baxo isla markii hore inuu ka dhaqaaqo saas daraaddeed saxaabadu way la yaabeen maalinkaas falammaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican si degdeg ah dakhala wuxuuna u galay wa dakhala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'i haweenkiisa mid ka mid ah uma kharaja waa soo baxay waa soo laabtay oo ra'a wuxuu arkay maa fii wujuuhi lqowmi ragga waxa wejiyadooda ku sugan oo min tacajubihim inay la yaabeen ah lisurcatihi degdegtiisa faqaala wuxuu yidhi dakartu waxaan soo xusuustay wa ana fi salaati anoo salaada ku jira tibran dahab dahabka sida aad ogtihiin waa la qodaa oo dhulkaa laga qodaa markaas dhulka laga soo bixina waa dhagax oo kale marka caro iyo wasaq badanaa ku jirta inta aan la kala saarin oo dabka aan la saarin ayaa waxaa la yidhahdaa tibri markaas wasakdiisa iyo wixiisa dhan uu wato tibriya la dhahaa kadibaa dab la saaraa dabkaasi marka wasaqda iyo wuxuu kala saaraa dahabka khaaliska ah allah fii suurati racd inay hadaan umalayna uga sheekeeyey anzala min asamaa'i maa'an fasaalat owdiyatun biqadariha faاxtamala saylu zabada raabiya wamima yuuqiduuna calayhi fi nnaari waa dahabka yaa ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله إلهي وحو كشكينا مركا دهب كوينو ليه قشن دبكا لسارا قشن كا مركز كبحا تبرغوا لكم انتان لك لسارين فكرهت وحا نعي أن يمسي إنو هبينسدو أو يبيت أم إنو بري عندنا أكتين فأمرت وحا أمري بقسمه بقسمه بقسمه ساسو نغرانيا لكن صح معها waxaa dhici kartaa inay taadii ka gooday markii la daabacayay oo u ahaa biqismatihi saas inuu ahaa biqismatihi waxaan amray in ya biqismatihi saas ku qoran saasuu sax ku yahay markaa faamartu waxaan amray biqismatihi in la qaybiyo xadiiska lixdan iyo shanaad can kuraybin kurayb waxaa laga wariyey waa ardaygii ibnu cabbaas qaala kurayb wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey umma salama ummu salama ayaan waxaan weydiiyey cani ragcatayni labada ragco oo bacda alcasri salaada casir ka bacdi la tukado nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam axaadiis saxiixa ayaa ka soo aroortay salaada subax ka bacdi in la tukado inuu reebay iyo salaada casir ka bacdi ilaa qoraxdu ay soo baxdo ama ilaa ay ka dhacdo waxaa kale oo nabiga sala allahu calayh wacala wasalam ka sugnaatay salaada casir kadib inuu tukaday kuray baa marka wuxuu weydiina umu salama wuxuu yidhi labada ragco ee salaada casir kabacdi la tukanaa maxay tahay faqaalat umu salama radi allahu canha waxay tidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabiga ayaan maqlay yanhaa canhaa oo salaadaas reeba bacda alcasri la tukanaa nebigoo waxaan maqlay reeba oo dhahayaan la tukanin ilaa qoraxdu ay ka dhacdo uma ra'aytuhu haddana mar kale waxaan arkay uma ra'aytuhu haddana waxaan arkay yusalliihimaa isagoo labadii ragca tukanaa xiina salla alcasra casirkii markuu tukaday uma intaa kadib dakhala calaya wuu ii soo galay nabigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wa cindii niswatun min bani xaraa min alansaar ayadoo ay ag joogaan dumar qabiilada banuu xaraam la yidhaahdo ka dhashay ayadoo gabdhaha ay la joogaan oo min alansaari reer banuu xaraam oo ansaar ka tirsan gabdho ka dhashay iyadoo ay la joogaan buu nabigu ii soo galay sala allahu calayhi wacala ali wasalam fa arsaltu ilayhi ljaariya gabadhi yareedoo guriga joogtay oo khaadimka ahayd baan u dirayay tiri fa qultu waxaan ku idhi quumii bijanbihi nebiga dhinaciisa istaag quulii lahu nebiga waxaad ku dhahdaa تقول لك أم سلمة أم سلمة وحي كلا هاي يا رسول الله رسولك إلهيو سمعتك وحنك مغليتنها أديقو ريبة عن هاتين الرقعتين لبدا رقعة وعسر كدب لتكنا وأراك هدنا وحن كوجدا تصليهما أدو تكنا وأنا ريبته هدنا واتكني محاد عي فإن أشار بيده hadduu nabigu gacanta kuugu tilmaamo oo gacanta uu kuu soo taago gacanta hadduu saas kuugu soo taago fastaakhirii canhu dib uga soo deg umu salama markay lahadle gabadhii jaariyada ahayd oo nabiga ay u dirtay sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxay tidhi su-aashaas weydii haddii uu gacanta kuu ishaaro markaas kadib dib uga soo deg ففعلت الجارية قبل سيدي بي شيخ خادم كايت سواشي بي ويديدي فأشار بيدي قعنتو التلمامي قعنتو سوتاغي فاستأخرت عنه دبي مركو سودكتي وسيدي الأمري فلما انصرف نبي مركو صلاة كبحي صلاة تكان وامحي لبدي ركعو بعد العصر فلما انصرف مركو صلاة كبحي قال وحيري يا ابنة أبي أمية أبو أمية قبلي ودلي وأم سلمة أم سلمة مركو وكن يو أيضو أبو هريرة لم تاي أبو هريرة وكن ينداني مقعيسنا عبد الرحمن بن صخر سوما هين أبو بكر وكن يو مقعيسنا محالي هذا عبد الله بن عثمان وعدعي كرتاه dadka in badan oo ka mid ah abubakar inay u haystaan inay magac tahay magacna maahana waa kunyo laakiin magaciisa xaqiiqada ah kaiir min annaas ma oga ma yaqaanaan cabdullahi ibnu cuhmaan aan halahaa magaciisaas waay marka waxaa jira kunyo iyo magac iyo laqab ummu salama waa kunyadeeda gabar salama la yidhaahday dhashay marka salama hooyadeed waaye magaceeda waxaa la yidhaahdaa hind binti abi umaya magaceeda waa hindo hinda binti abi umaya waxay la dhalatay nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu abi umaya oo nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam markuu adeerkiis abu aalib oo dhiman raba uu u imaanayey oo uu dhahayey adeerow kelimatu towxiid ku dhawaaq maalinta qiyaame aan kuu doodee labadii nin oo la joogtay oo dhahaysay madiintii cabdulmualib ayaad nacee labadii mid ka mida ayuu ahaa cabdullaahi bni abi umaya oo musalamo la dhashay kan kalena abujahal uu ahaa markaas waxaa la joogay abu aalib cabdullaahi bni abi umaya iyo abujahal abujahal gaalnimuu ku dhintay laakiin waagii dambe umusalamo walaalkeed wuu soo islaamay yabnata abi umaya sa'altinii waxaad i weydiiday can iragcatayni labada ragco allatayni labadaasoo bacda alcasri casrika dibkiis ahaaday wa innahu aataanii arrinku wuxuu yahay inay ii yimaadeen wa innahu sha'nii aataanii waxaa ii yimid naasun dad min cabdilqaysi qabiiladaas cabdulqays rag ka tirsan baa ii yimid fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayni labadii ragco allatayni kuwaasoo bacda duhri duhurka kadibkiis ahaaday fahumaa labadii ragco oo duhurka ka dambeeyey haataani waa labadan labadan hadda aan tukaday waa labadii ragco oo duhurka ka dambeeyey oo aan soo qileeyey salaadaha faradka ah sida aan soo sheegnay waxay leeyihiin rawaatib duhurka waxaan dhahnay laba ragco ama afar ragco labana way ka dambeydaa haddii qofka laga mashquuliyo salaadaas raatibada ah inuu soo qileeyo waa u furan tahay ilaa nebiga sala allahu calayh wacalaa wasalam wuu soo qileeye waxaa la soo qileeyaa salaada waajibka ma aha raatibada laftigeeda waa la soo qileeyaa haddii aad ka mashquulsho dhowdi waa soo qileyne nebiga sala allahu calayh wacala wasalam marka labadii ragco oo duhurka ka dambeeyey dad baa u yimid dadkii intuu la joogay oo diinkii iyo wixii uu sheegaya labadii ragco waa tageen salaadii duhri hadday tagto labada ragco waa tagtay wuu soo qilay nabigu sala allahu calayhi waala salam waqti kale uu soo qilayay marka ma jirin casirkii buu tukaday casirka markuu tukaday kadib ayuu soo qileeyey saas daraaddeed alimaamu shaafici raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay in kasta oo salaada subax kadib la reebay in la tukado salaad sunno ah salaada casir kadibna la reebay ilaa qoraxdu ay ka dhacdo laakiin haddii salaadu sabab ay leedahay waa la tukan karaa u leeyahay salaaddu hadday sabab ay leedahay salaad sabab la-aan ah la diidan yahay lakiin haddii sabab ay jirto waa la tukan karaa sababta maxaa ka mid ah masaajid uu soo galay bacda alcasri sabab ay leedahay waxaa ka mid ah inuu soo qilayo salaad hore uga tagtay sabab ay leedahay waa tukan karaa waxyaabahaas oo dhan xadiiskaanaana u daliil uu leeyahy raxmat ullaahi calayh can ilbaraa'i bni caazib xadiiska lixdan iyo lixaad baraa'i bni caazib waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi can ilbaraa'i bni caazib waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi amarana nabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga wuxuuna faray bisabcin toddoba arrimood wanahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba arrimood amaranaa wuxuuna faray nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam biitibaaci ljanaa'is janaasooyinka inaan raacno qof muslima haddii uu dhinto inaan sagootinno oo janaasadiisa aan raacno oo aan wax ka soo aasno wa ciyaadati almariid qofka xanuunsanna inaan soo booqanno alciyaada waa booqashada qofka xanuunsan wa ijaabati daaci qof hadduu noo yeerana inaan yeeritaankiisa aqbalno oo aan ka ajiibno haddii uu yidhaahdo guriga ayaan raashin ku sameeyey ha lee yimaado waa in loo tago wa ijaabati daaci wa nasri lmadluumi qofka laga gardaran yahana inaan gacan siino oo aan u hiilinno oo qofka daalimka aan ka dhicinno wa ibraari lqasami dhaartana inaan u baarinimo samayno wa ibraari lqasami waxaa loola jeedaa qof walaalka ayuu ayaa dhaartay wuxuu yidhi wallaahi maanta way raace haddii aadan yeelin qofkaas dhaartiisii sow inuu ka kafaaro guto ma aha ilaan wuu dhaartaye kafaaro ayuu qofkaas ku qasban yahay haddii aadan raacin kafaaro marka si uusan uusan u gelin oo usan ugu qasbanaanin raac ibraarulqasam macnaheedu waa saas waraddi salaami iyo salaamta inaan radinno haddii nala salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi nala yidhaahdo wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu inaan dhahno wa tashmiiti alcaatis qofka hindhisana inaan u ducayno laakiin waa haddii uu ilaahay ku mahadiyo wuu hindhisay alxamdu lilaah haddii uu yidhaahdo yarxamuka allaahu inaan dhahno nabigaana amray sala allahu calayh wacala wasalam ayuu leeyahay baraa ibni caazib wanahaanaa nabigu wuxuu naga reebay toddobadaas waa intii nala faray wanahaanaa wuxuu naga reebay can aaniyati alfidati weel qalin ah inaan ama wax ku cabno ama aan wax ku cunno aaniya waa weel alawaani ayaana lagu jamciyaa alfidana waa qalinka dadka mutrafiinta ah ayaa waxay sameeyaan weelasha caadiga ah wax kuma cunaaneh waxaan dahab iyo qalin aan ahayn wax ku cuni maayaan dadkaas in lagu daydana sax ma aha saas daraaddeed nabigu sala allahu calayh wacala wasalam wuxuu reebay weel qalin ah ama dahab ah in wax lagu cuno ama wax lagu cabo maya wa khaatami dahabi iyo faraanti ama fargashi oo dahab ah inaan isticmaalno taasi ay khaas ku tahay ragga dumarku kuma jiraan ayaga walxariiri xariirtana nabigu waa naga reebay sala allahu calayh wacala ali wasalam waxaan soo socda dhammaantoodna waa wada xariir laakiin ayadaa un kala duduwan xariirta reebitaankeeduna waxay khaas ku tahay ragga ee dumarka waa u furan tahay oo waa u bannaan tahay wadiibaaji diibaajtu waa nooc xariirta ka mid ah nabigu waa naga reebay sala allahu calayh wacala wasalam walqasiyi iyo xariirta nooc ka mid ah oo qasmigaala la yidhahdo laga keeno walistabraqi iyo istabraqna wuu naga reebay xariirta ilaa iyada laftigeeda way kala fiicanta way kala qaalisan tahay istabraq marka waa xariirta mideeda xoogaa adag inay jilcan tahay ay ku fiican tahay walistabraq iyo xariirta mideeda adag wa canilmayaahiri iyo barkimaha xariirta lagu xardhay almayaahir waxaa loola jeedaa raggu marka ay fardaha ay fuulayaan meesha ay ku fadhiisanayaan barkimo loogu talagalay oo xariir lagu xardhay waxaa loo diidan yahay marka waa xariirtaas laakiin haddaysan xariirtaa lahaan lahayn wax dhiba ma lahaadeen ciladu marka waa xariirta ragga xariir looma ogola nebigu sala allahu calayh waala slam waxaasoo dhan wuu naga reebay yuu yidhi xariirtu waa xariirta iska caadiga ah diibaaj waa nooc xariirta ka mid ah alqasiyu waa sidoo kale alistabraq waa nooc iyaduna xariirta ka mid ah xooga adag almayaasirna waa barkimahaas xadiiska lixdan iyo toddobaad can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaas waxaa laga wariyey anna abaa bakrin abuu bakar kharaja wuu soo baxay wadaalika arrinkaasna bacda wafaati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay markuu dhintay ka bacdi waaye markii nebigu sala allahu calayh wacalaa wasalam uu geeriyoonaya abuu bakar ma joogin waa maqnaa waxaa joogay laakiin cumar abuu bakar baa marka yimid cabdullaahi ibnu cabbaas marka uu leeyahay abuu bakar ayaa soo baxay markii kow abuu bakar uu yimid wuxuu ku hormaray gurigii nabiga sala allahu calayh waala salam rasuulka ilaahay buu u tegey oo meyd ah wuu dhunkaday maradu intuu ka fiiday uu dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi dibta xayan wa mayitan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow intaad nooleedna waad udgooneed hadduu aad dhimatana waa udgoon tahay markaas kadib ayuu abubakar soo baxay marka uu leeyahay kharaja markaasuu guriga ka soo baxay masaajidkuu yimid markaas wadaalika arrinkaasna bacda wafaati rasuuli llaahi sala allah alay slam rasuulka ilahi markuu dhintay kadib waaye wa cumar ayadoo cumar yukallimu naasa dadka ula hadlaa in badan oo dadka ka mida weli kama dhaadhicin rasuulka ilaahi inuu dhintay dadka aysan ka dhaadhicin waxaa ka mida cumar markaasuu wuxuu leeyay qofkii yidhaahda rasuulka ilaahi ayaa dhintay lugahay gacmahan ka goynaa uu leeyahay rasuulka ilaahi waa soo laaban doonaa dad badan buuna lugahay gacmahan ka goy doonaa dadku marka waa dawakeen waa wareereen in badan baa nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam lala soo joogay dadka way ka dhaadhici lahda weli rasuulka ilaahi yaa dhintay faqaala abubakar baa marka wuxuu yidhi ijlis cumarow fadhiiso faaba cumar marka waa diiday wuxuu yidhi ma fadhiisanaayo waa weli wareerkiyaa jira fatashahada abu bakrin abu bakar waa tashahuday yani istiftaaxii buu la yimid ina alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah taas daraaddeeda marka tashahud loogu magacaabay abubakar marka waa tashahuday istiftaaxii buu la yimid famaala ilayhi nnaasu dadkii xaggiisay u yaaceen xaggiisay u bateen wa tarakuu cumar cumarna waa ka tageen markii hore cumaraa laag dhoobnay abubakar markuu tashahuday xaggiisaa loo soo yaacay faqaala abubakar wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib markaan tashahuday kabacdi tashahud kabacdi faman kaana minkum qofkii idinka mida adinka yacbudu muxamadan oo ahaa muxamed mid caabuda qofkii muxamed caabudi jiray fa inna muxamadan muxamed qad maata waa dhintay qofkii muxamed caabudi jiray muxamed waa dhintay taasina waxay daliil u tahay inuusan ilaah ahayn rabbi inuusan ahayn khaaliq inuusan ahayn dunidan inuusan asagu maamulin waa rasuul ilaahay oo rususha ugu qiimo badan laakiin darajatululuhiya ma laha allihii koomkan abuuray waa nool yahay asagana abuuray marka ilaah ma aha fa inna muxamadan qad maat waman kaana yacbudu allaha qofkii ilaahay caabudi jirayna fa ina allaha ilaahay xayun waa nool yahay laa yamuutu dhiman maayo qaala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu yidhi aayad buu marka daliil ahaan u keenay wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wamaa muxamedun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul maahe wax kale ma aha ilaah ma aha nebi muxamed sala allahu calayh wasalam rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay oo ay dhimatay min qablihi isaga hortiisa rusul rusul rusul baa ilaahay uu soo diri jiray wakhti bay noolaan jireen kadibna waa dhima jireen muxamed marka hortiis rusulaa dhimatay afa in maata hadduu dhinto ow qutila ama la dilo inqalabtum calaa acqaabikum ma ciribtiinnii iyo meeshaad ka timideen iyo gaalnimada ma u laabanaysiin uu leh ilaahay waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allah shay-an qofkii ku laabtaa ciribtiisii meeshuu ka yimid qofkii u laabta ilahay waxba ku dhibi maayo wasayajdi allaahu shaakiriin ilaa meeshaasuu marka gaarsiiyo ilaa shaakiriin ilaa laga gaaro ayaduu dhammaystiray wallaahi ilaah baan ku dhaartay lakaana annaasa waxaad u malaydaa buu yidhi dadka lam yakuunuu inaysan ahayn yaclamuuna kuwo og anna allaaha ilaahay anzala alaayata inuu aayaddan soo dejiyey xataa talaaha abuu bakrin radia allaahu canhu ilaa abubakar uu akhriyey aayaddan dadka maskaxdooda ka baxday hal qof ay ku soo dhacday ma lahayn abubakar aan ahayn aayaddan haddii la xusuusnaan lahaa waxaa la ogaan lahaa nebiyullaahi moxamed inuu yahay rasuul ajal leh ajashiisi inay dhamaatay lakaana annaasa waxaad u malaydaa dadka lam yakuunuu inaysan ahayn yaclamuuna kuwoog anna allaha allah anzala alaayata inuu aayaddan soo dejiyey xataa talaaha abuu bakrin ilaa abuu bakar uu akhriyay radia allaahu canhu fatalaqaahaa aayaddaas minhu abuu bakar waxaa ka qaatay annaasu dadkii dadkii asagay ka soo qaateen famaa yusmacu basharun qof la maqli maayo ilaa yatluuha waa akrinaa qofkii la maqlaba aayaddaasuu afka ku haaya inay hadda soo degtaa la moodaa dadka maskaxdooda waa ka baxday saas daraaddeed dadka muslimiinta ah waxay isku waafaqsan yihiin ilaa man shadda abubakar radia allaahu canhu inuu saxaabada ugu fadli badan yahay oo cumar uu ka fadli badan yahay cuhmaan uu ka fadli badan yahay cali uu ka fadli badan yahay ummaddan ninka ugu khayr badan inuu yahay bacda rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi ka bacdi saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu u doortay suxbadiisa inuu asaga saaxiib la noqdo markuu hijroonaya isagoo isagaa saaxiib la ahaa magaalada marka markuu joogay saaxiib buu la ahaa madiina markii la tegay sidoo kale waxaa soo aroortay hadda ka hor abubakar iyo cumar inay wax dhex mareen abubakar baa nabiga sala allahu calay wasalam u yimid markaasuu wuxuu arkay nabigu isagoo maradiisii jiida markaasuu wuxuu yidhi amaa saaxibukum faqad qaamara saaxiibkiin abubakar ahaa maanta mushkilad buu dhex galay oo mushkiladaysan yahay meeshii buu iska joogay kadibna cumaraa yimid abubakar marka wuxuu u sheegay isaga iyo cumar inay wax dhex mareen cumarna uu u carooday oo uu ku xanaaqay intaas markii nabiga loo sheegay sala allahu calayh wacala wasalam cumar buu ku soo jeestay markaasuu wuxuu yidhi hal antum taarikuu lii saaxibii war saaxiibkay ma ii dhaafaysiin mase ii dhaafi maydiin waxaa saasuu la hadlaa cumar waayo saaxiibkay ma ii dhaafaydiin mase ii dhaafi maydiin wuxuu yidhi waxaad idhahdeen beenloo baad tahay magaalada marka markii la joogay waaye abubakar wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa runtaa waa i beenideen asna waa i rumeeyey nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu yidhi markaa ninka saxaabiga marka wuxuu leeyahay maalintaas kabacdi abubakar hal qof lama hadlin markuu nabigu cumar saas ula hadlay kabacdi abubakar qof lama hadlin xadiiska lixdan iyo sideedaad can usaamat bni zaydin usaame ibni zayd qaala wuxuu yidhi arsalat ibnatu nabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebiga gabadhiisii ilayhi nebiga ayay usoo fartiin dirtay qof bay usoo dirtay oo maxay leedahay anna bnan lii cunugkay ah ayaa qubida la qiblooday faatinaa noo imaw nebiga sala allahu calayhi wacala wasalam gabdhihiisii mid ka mid ah baa waxay leedahay wiil baa iga xanuunsan waa sakaraad rasuulka ilaahyow ii imaw fartiintaasay usoo fartay anna bnan lii wiilkay ah cunugkay ah ayaa qubida la qiblooday yacni waa dhiman rabaa waay marka laakiin weli ma dhimane faatina noo imaw fa arsala nabigu waa u fartiin diray yuqri'u assalaama asoo dhaha salaan ha la iga gaarsiiyo qofkii u yimid oo fariinta u keenay buu fariin ugu diray wuxuu yidhi gabadhayda igu salaan wayaquulu nabigu marka wuxuu leeyahay inna lilaahi ilaahay maa akhada wuxuu qaatay asaa iska leh walahu maa acطaa wuxuu bixiyana ilaahay asaa iska leh caruur haddii lagu siiyo ilaahay baa iska leh haddii ilaahay uu qaatana asaa iska leh wa kullu shayin wax kasta ama wakullun wax kasta cindahu ilaahay agtiisa biajalin ajal bay ku ahaadeen musaman la magacaabay wax kastana wakti bay leeyihiin ajal bay leeyihiin cumrigooda mar uu dhammaanaabaa jirta wax kasta faltasbir gabadhaydu ha sabarto waltaxtasib hana ajir xisaabsato ajirku yuusan dhaafin ha sabarto ajirna ha xisaabsato faarsalat ilayhi nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam oo u soo cid dirtay tuqsimu calayhi ayadoo ku dhaarine laya'tiyannaha inuu u yimaado oo dhehe ilaah baan kugu dhaariya rasuulka ilaahi u ii imaw faarsadii leey way usoo cid dirtay tuqsimu calayhi ayadoo ilaahay ku dhaaran laya'tiyannaha inuu yimaado faqaama markaas nebigu waa istaagay sala allahu calayhi wacala aali wasalam wa macahu markaas nebiga waxaa la socda sacd ibnu cubaada wa mucaad ibni jabal wa ubay ibnu kacab wa zayd ibnu haabit iyo wa rijaalun iyo rag kale raggaasoo dhan oo la socda ayuu nebigu sala allahu calayhi waala wasalam gurigii gabadhiisii aaday mar hadday ku adkayday inuu u yimaado farufica ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asabiyu cunugii baa loo soo dhiibay wa nafsuhu ayadoo naftiisu tataqacqacu ay shanqare ayadoo naftii ay kusii dabayar tahay wa nafsuhu naftiisuna tataqacqacu ay shanqare faqaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu qaala inuu yidhi baan u malaynaa usaame ibnu zayd kaannahaa waxay u eg tahay shannun sibraar ayaa loo maleeyaa sibraara la moodaa sibraar ay biyo ku jiraan sida u qulcuquluceeyo sidaasoo kale naftiisu u dhawaaqee sibraarka waa la yaqaanaa waa weel yar oo maqaar ka samaysan oo biyaha lagu shubto marka baadiyaha la joogo fafaadat caynaahu nabiga sala allahu alay slm labadiisii indhood ayaa ilin ka soo daadatay waa ilmeeyey faqaala sacdun sacd ibnu cubaada baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa haadaa oohintaan iyo ilmadaani maxay tahay ilintaan kaa socota waa maxay sacd ibnu cubaada isagu wuxuu ogaa in nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu reebay anniyaaxa cala almeyit qofka dhinta in loo ooyo laakiin ooyintaa kala duwan niyaaxada macnaheedu waxay tahay qofka marka uu geeriyoodo qofka inuu qayliyo uu yidhahdo anigaa ba'ay anigaa hoogay naf iima dambayda saas inuu dhaho laakiin qofka hadduu ilmeeyo wax mushkilada male sida nabiga sala allahu calayh waala salam uu ilmeeyey markii cunugii awowaha uu ahaa uu dhintay faqaala sacdun sacd baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi maa haadaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam haadihi tani raxmatun waa naxariis jacalaha allaahu ilaahay uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda waa naxariis ilaahay uu geliyey naxariis ilaahay qalbigooda uu geliyey laakiin hadda ayagoo dhan ma wada aha qayb dadka ka mid ah wa innamaa yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi addoomihiisa ayagoo ka mid ah arruxamaa kuwa naxariista kuwa qalbigooda naxariistu ay ku jirto oo naxariista oo makhluuqa ilaahay u naxariista kuwaasa ilaahay u naxariisana qofkii aan naxariis aan lahayn oo qalbigiisa wax naxariis aysan ku jirin ilaahay u naxariisan maayo ilaan xadiiskii kale wuxuu ahaa man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariisan oo makhluuqa aan u naxariisan isna loo naxariisan maayo ilaahay u naxariisan maayo xadiidka lixdan iyo sagaalaad can samura ibni jundub samura ibni jundub waxaa laga wariyay qaala inuu wuxuu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukado salaatan salaad aqbala calaynaa biwajhi wejigiis ayuu nagu soo qaabili jiray weliba gaar ahaan salaada subax hadda wuxuu ka sheekaynaa waa salaada subax meeshan dambaan u daliila fiiri faqaala markaasuu nabigu wuxuu dhihi jiray man ra'aa minkum leylata ru'yaa xalay yaa idinka mid ah oo riyo arkay qof adinka idinka mid ah oo wax ku riyooday ma jiraa saasuu dhihi jiray nabigu sala allahu calayh waali wasalam xadiiska marka wuxuu tusinaa qofka imaamka ah haddii salaadda uu tukado inuu soo jeesto oo dadka ma'muumiinta xaggooda uu soo jeesto sunnada nabiguna sala allahu calay wasalam sidaasay ahayd dhinacuu doonana waa ka jeesan karaa hadduu doono midigta hadduu doonana bidixda dhinacuu doono uu jeesan karaa faqaala markaasuu wuxuu dhihi jiray man ra'aa minkum yaa idinka mida idinka oo arkay alleylata xalay ru'ya riyo qaala wuxuu yidhi samure fain ra'aa axadun qof hadduu arko ru'ya riyo qof naga mida hadduu wax ku riyoodo qasahaa nabiga ayuu u sheegi jiray sala allahu calayhi wacala aali wasalam markaasuu nabigu u fasiri jiray riyadaas fayaquulu markaasuu nabigu wuxuu dhihi jiray maa shaa allah wixii ilaahay uu doono fayaquulu maa shaa allah waa u fasiri jiray markaas fasa'alanaa nebigu yowman maalin maalmaha ka mida ayuuna weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal ra'aa axadun minkum leylata ru'yaa qof idinka idinka mida xalay riyo ma arkay wax maku riyooday qulnaa waxaan dhahnay laa maya qof annaga naga mid ah oo riyo arkay ma jiro qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waala wasalam laakinnii hase ahaatee aniga adinku haddaydnaan arkin anigu ra'aytu leylata xalay waxaan ku riyooday oo aan arkay rajulayni laba nin laba nin atayaani waa ii yimaadeen labadaas nin waxaan ku riyooday iyadoo laba nin ii yimaadeen ambiyada riyadooduna waa waxyi waa qayb waxyiga ka mida wixii ambiyadu ay ku riyoodaan waxyiga ayay ka mid tahay marka wuxuu yidhi laba nin ayaa ii yimid yacni waa laba malag oo suuratu rajulayni leh faakhadaa biyadii gacanta ay qabteen labadoodii fa akhrajaanii waxay ii saareen ila alardi almuqadasati baytulmaqdes bay i geeyeen nabigu sala allahu calay wasalam marka waa riyo ee jirhkiisi laakiin waa joogaa markaas fa akhrajaanii waxay ii bixiyeen ila alardi almuqadasati fa idaa rajulun mase ninbaa jaalisun meel fadhiya nin meel fadhiya ayaa lay tusay wa rajulu ninna qaa'imun waa taagan yahay oo asaguu kor taagan yahay biyadihi ninkaas taagan gacantiisa kalluubun waxaa ku jira bir qaroofan oo afka hore ka soo qaroofan waa midii aan ku soo maraynay xadiiskii siraadka wa fii jahannama kalaaliibu waati aan kusoo maraynay waxaana dhahnay mufradkeedu kalluub waaye birta ay isticmaalaan kawaanleyda oo hilibku u suran yahay birtaasoo kale waxaa la yihahdaa kalluub wa rajulu nina qaa'imun waa taagan yahay biyadihi gacantiisa kalluubun bir afka hore ka qaroofan oo min xadiidin oo bir ah ayuu gacanta ku haystaa qaala bacdu asxaabinaa asxaabteenna qof ka mida ayaa wuxuu yidhi can muusa asoo muuse ibnu ismaaciil ka warina innahu yudkhiluhu wuxuu gelinaa birtaas fii shidqihi canka ayuu ka gelinaa xadiiskan alimaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ka wariyey nin la yidhaahdo muuse bnu ismaaciil muuse bnu ismaaciilna wuxuu ka wariyey nin la yidhaahdo jariir ibni xaasim alimaamu albukhaari xadiiska markuu marsiinaayey biyadihi kalluubun min xadiid wuxuu ka wariyey sheekhiisa muuse bni ismaaciil ah waxaan ahayn buu soo dhexgeliyey oo wuxuu leeyahay muuse bni ismaaciil oo sheekhayga ah wax aanan ka maqlin ayay ardaydu ii sheegeen muxadisiinta marka dadaalkooda iyo sida ay u dadaalayaan ayay ku tusineen haddii xadiiska xoogaa uu ka mashquulo sheekhu uu akhrina ama xoogaa yar uu seexdo ee ardayda qof ka mida uu yidhaahdo war sheekhu muxuu yidhi ee loo sheego sheekhaan ka maqlay ma dhahayo wuxuu leeyahay meeshaas markii la marsiinaayey anigu waan hurday ardayda qof ka midahan weydi intaasuu ii sheegay laakiin sheekha kama aanan maqlin aniga saasuu dhahaa axaadiista nabiga sala allahu alay slam taxarigaasa nalaku soo gaarsiiyey marka wuxuu leeyahay muuse bnu ismaaciil wax aanan anigu ka maqlin ayay ragga qayb ka mida iiga sheegeen oo ah inuu yidhi muuse bnu ismaaciil innahu yudkhiluhu wuxuu gelinaa kalluubkaas fii shidqihi canka ayuu ka gelinaa laakiin intaas anigu kama maqal uu leeyahay alimaamu albukhaari intii horena si toosuu uga maqlay laakiin intan wuxuu leeyahay muuse bnu ismaaciil anigu kama maqlin ee ardaydii darsiga dhegaysanaysay qof ka mid ah ii sheegayuu leeyahay yudkhiluhu kalluubkaas birtaas qaroofanu wuxuu ka gelinaa fii shidqihi canka daankuu ka gelinaa xataa yabluqa ilaa uu gaaro qafaahu jeegada canku intuu ka geliyo oo ku jeexo ayuu halkaas qoorta jeegada ayuu gaarsiinaa su u jeexaa uma yafcalu bishidqihi اlaakhar canka kale ayuu wuxuu ku samaynaa mila dalika sidaasoo kale kalluubkii ayuu haddana canka kale ka gelinaa ilaa jeegada uu gaarsiiyo wayaltaimu waxaa raysanaa shidquhu cankiisa haadaa kan ah inta uu canka kale ku maqan yahay kii hore aa raysana fayacuudu waa soo laabanahoo fayasnacu milahu sidii horuu ku samayna haddana birtiiu intuu geliyo ayuu haddana ilaa jeegada sii jeexaa qultu waxaan idhi maa haadaa kani muxuu yahay ninka saan loo cadaabaa muxuu yahay qaalaa labadii nin waxay dhaheen labadii malag inaliq nakeen soo bax fanalaqnaa waa baxnay xataa ataynaa ilaa aan u tagnay calaa rajulin nin mutajicin calaa qafaahu oo jeega jeega u jiifa waa dhacdiidaa mutajicin wuxuu u jiifaa calaa qafaahu jeegadiisa wa rajulu ninna qaa'imun calaa ra'sihi madaxiisa ayuu dul taagan yahay nin baa kor taagan ninkaas jiifa bifihrin wuxuu la dul taagan yahay dhagax weyn aw sakhratin ama dhagax weyn sakhrana waa dhagaxa fihrina waa dhagaxa midkiisa weyn dhagax weyn ayuu la dul taagan yahay fayashdakhu wuxuu ku daqraa oo uu ku burburinaa fayashdakhu wuxuu ku burburinaa bihaa sakhradii ra'sahu madaxiisa dhagaxa weyn intuu ku soo daayo ayuu madaxa ku burburinaa fa idaa darabahu markuu ku dhufto tadahdaha alxajaru dhagaxu waa dildiloomaa fanalaqa ninkii wuxuu aadaa dhagaxa watay ilayhi dhagaxii ayuu raadsanaa dhagaxii ayuu doonanaa liyakhudahu si uu soo qaato falaa yarjicu ilaa haada ninkan u soo laaban maayo xataa yalta'ima ra'suhu ilaa madaxiisii u raysto iyadoo madaxii u raystay u imaanaa dhagaxu haddana inta qaato ayuu ku burburinaa wacaada ra'suhu madaxiisii ayuu wuxuu ku soo laabanaa kamaa huwa sidii uu ahaa madaxii waa u fiicnaanaa intuu ninkii dhagaxa ku maqan yahay facaada ilayhi waa u soo laabanahu fadarabahu haddana dhagaxii uu ku dhufanaa markaasuu mashaashuqda ka dhigaa qultu waxaan idhi man haadaa ninkasaan loo cadaaba waa kuwa waa mid ma qaalaa waxay dhahan indaliqna keen fandalaqnaa waa tagnay ilaa huqbin waxaan aadnay god waxaan u tagnay god mithli tannuuri oo tinaarka oo kale ah meel god ah oo sida tinaarka oo kale ayaan u tagnay aclaahu meesha kore dayiqun waa cariiri xagga afka ciriiri buu ka yahay wa asfaluhu xagga hoosena waasicun waa waasic yatawaqadu taxtahu xagga hoose naarun dab ayaa ka huraa shaygaas tinaarka oo kale ah oo xagga korena ciriiriga ka ah xagga hoosena waasica ka ah xaggiisa hoose dab ayaa ka shidan faida iqtaraba markuu soo dhowaado dabkaas irtafacuu kor ayay soo aadayaan dabkay ka soo cararayaan inay soo baxaan ayay ku dhowaanayaan xataa kaada ilaa uu soo dhowaado an yakhrujuu ay khuruujuhum soo bixitaankoodu ilaa uu ku dhowaado yataxaqaq inuu xaqiiqoobo dabkaasay ka soo cararayaan af ka imaanayaan markaase waxay ku siganayaan inay ka soo baxaan lakiin waa cariiri oo lagama soo bixi karo afkii fa idaa khamadad markay danto rajacuu fiiha waxay ku laabanayaan godkiiay ku laabanayaan markii dabka hoos aado waa ku laabanayaan wa fiiha marka waxaa ku dhex jira godkaas rijaalun rag iyo wa nisaa'un dumar curaatun oo qaaqaawan ayaa ku jira faqultu waxaan idhi man haadaa kani waa kuma dadka saan loo cadaabaa maxay yihiin qaalaa waxay dhaheen inaliq soo bax fanalaqnaa waan baxnay xataa ataynaa ilaa aan u tagnay calaa nahrin webi oo min damin asaga dhan dhiig ah webi wada dhiig ah aan u tagnay fiihi webigaas waxaa ku dhex jira rajulu nin qaa'imun oo taagan calaa wasati nahri webiga bartankiisa fiihi rajulun qaa'imun calaa wasati nahri waxaa ku dhex jira webigaas nin bartankiisa taagan قال يزيد بن هاaruن يزيد بن هاaruن iyo وهب بن جرير waxay dhaheen can جرير بن xاaزم waxay ka wariyeen وعalىa شhaط النahri webiga qarkiisana waxaa taagan rajul nin bayna yaday hortiisa xijaaratu dhagaxaan ay tahay xadiiska sida aan soo sheegnay alimaam الbukhaarي wuxuu ka wariyay aan dhahnay muuse بnu ismaaعiil muuse بnu ismaaعiilna yuu ka wariyey nin la yidhaahdo jariir ibnu xaazim marka jariir ibnu xaazim alimaamu اlbukhaari waa shaykhu shaykhihi sheekhiis oo muuse ah ayuu sheekh u sii yahay wuxuu leeyahay marka alimaamu اlbukhaari muuse bnu ismaaciil jariir ibni xaazim wuxuusan ka warinin ayay yaziid ibni haaruun iyo wahab ibni jariir ay ka wariyeen muuse bnu ismaaciil oo sheekhayga ah wuxuusan iiga sheegin ayay labadooda iiga sheegeen oo waa maxay adigu waxay dhaheen oo jariir ibni xaazim ay ka sheegeen inuu yidhi وعلى شط النهر وبيga قarkiisa موسى بن اسماعيiلna mxuu yihi عalى وسط النهر وبiga bartankiisa laakiin ayagu waxay ka wariyeen inuu yidhi وعalى شhaط النهri وبiga qarkiisa rajuل nin baa ahaaday وبiga qarkiisa nin baa jooga bayna yaday hortiisa waxaa taala xijaaraة dhagaxaan ramaa lafdi saasa soo idinkuguma jiro ramaadaas waa la tirtiraa marka وعalىa shaط الnahri rajul bayna yadayhi xijaaratun hadalku saasuu isugu xihan yahay laakiin ramaadan wax jira maaha ayada kuma jirto la iska tirtiro وعalىa shaط الnahri webiga qarkiisa rajulu nin baa taagan bayna yadayhi hortiisa waxaa taalla xijaaratu dhagaxaan faaqbala الrajulu اladii fi الnahri ninkii webiga ku jiray waa soo dhaqaaqa ah faidaa araada hadduu doono an yakruja inuu soo baxo ramaa wuu tuuraa ramaada marka meeshaanay leedahay ramaa wuu tuuraa alrajulu ninkii bixajarin dhagax ayuu fii fiihi afka uga tuuraa dhagaxu intuu qaato afka ugu ridaa nin baa marka wuxuu ku dhex jiraa webi dhiig ah markuu is yihahdo webigan ka dhex bax oo uu soo bixi rabo nin webiga qarkiisa dhagax la taagan ayaa dhagaxa intuu qaato afka ugu ridaa markaasuu webiga haddana ku celinaa meeshuu ka yimid haddana waa soo dabaalana markuu soo bixi rabo ayuu dhagax intuu qaato haddana ugu rida markaasuu meeshiisa ku celina bixajarin dhagax buu ku tuuraa fii fiihi afkiisu ugu tuuraa fiihi waa afkiisa faraddahu wuxuu ku celinaa xayu kaana meeshii markii hore uu ahaa meeshuu ka yimiduu ku celinaa fajacala wuxuu bilaabay kulamaa jaa'a markastoo ninkaasi uu yimaado liyakhruja si uu u soo baxo ramaa inuu ku tuuro fii fiihi afkiisa bixajarin dhagax fayarjicu kamaa kaana sidii uu ahaa ayuu u laabanaa meeshuu ka yimid uu ku laabana faqultu waxaa idhi man haadaa kan waa kuma qaalaa waxay dhahan inطaliqna keen faاnطalaqnaa waa tagnay xata intahayna ilaa aan gaarnay ilaa rawdatin beer khadaraa'a oo cagaaran beer cagaaran oo doog ah ayaan u tagnay fiiha shajaratun cadiima beertaas waxaa ku dhex yaalla geed weyn wa fii aslihaa beerta asalkeedana wa fii aslihaa dheh shajarada asalkeeda wa fii aslihaa asli shajara geedka salkiisa shaykhu nin da ayaa jooga iyo wa sibyaanun caruur yaryar ah nin oday ah oo da ah iyo caruur yaryara ayaa geedka hooskiisa jooga hoostiisa waidaa rajulu ninbaa qariibun min ashajarati geedka agtiisa joogo bayna yadayhi hortiisa waxaa taala naarun dab yuuqiduha uu hurinaa geedka meelan ka dheerayna nin baa jooga ninkaasi dab buu shidaa fasacidaa bi labadii nin aniga waxay korsiiyeen fi shajarati geedkii geedkii weynaa ayaa la i saaray wa adkhalaanii waxay geliyeen daaran guur guri bay igeliyeen adkhalaanii waxay geliyeen daaran daar guri lam ara aanan arag qad weligay axsana minhaa guri ka qurxoon fiihaa waxaa ku dhex jira daartaas rijaalun rag shuyuukhun oo da ah wa shabaabun dhallinyaro wa nisaa'un dumar wa sibyaanun caruur uma akhrajaanii minhaa daartii waa iga soo saareen labadii nin fasacidaa bi waxay haddana i fuushiyeen ashajara geedkii faadkhalaanii haddana waxay i geliyeen daaran daar hiya axsanu oo ka qurxoon oo afdalu tii hore ka fadli badan tii hore ka qiimo badan ayay haddana i geliyeen fiiha daartaas labaad shuyuukhun waxaa ku jira dad odayaal ah oo da-ah qultu waxaan idhi طawaftu maanii alleyla xalay oo dhan way soo wareejideen xalay oo dhan way wareejinaydeene faأkhbiraanii bal iiga sheekeeya camaa ra'aytu waxaan soo arkay qaalaa waxay dhaheen nacam haa haddaan kaaga sheekaynaynaa ama aladii ninkii miyaa ra'aytahu aad aragtay yushaqu shidquhu iyadoo cankiisa la jeexaa ee ilaa jeegada la gaarsiinaa fakadaabun waa nin been badana ah yuxadiثu wuxuu ku sheekaynaa bilkadbati been ayuu sheegaa fatuxmalu canhu beentaas ayaa laga qaadaa dadkii ayaa isaga beentaas ka warinaa xataa yabluqa alaafaaq ilaa magaalada afarteeda koona beentaas la gaarsiiyo habeenkaas wuxuu ku seexanaa subaxdii inuu alifo sheeko aan jirin been aan jirin inuu intuu isku duwo dadka u sheekeeyo beentaas inta laga qaado magaalada afarteena koona la gaarsiiyo qofka marka sidaas ah qabriga dhexdiisaasaa loogu cadaaba fayusnacu bihi asaga waxaa lagu samaynaa arinkaas ilaa ywmi اqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaaro meeshaan maxaa ka fahamtay cadaabkaas meesha uu ku qabsana waa qabriga dhexdiisa intaan qiyaamo la gaarin waayo wاladii ra'aytahu ninka aad aragtay yushdaku ra'suhu oo madaxiisa la burburinaa farajulu waa nin callamahu اllahu اlqur'aan oo ilaahay qur'aanka uu baray fanaama canhu qur'aankii ayuu ka seexday bileyli habeenkii ma uusan akhrinin ma ku tukan walam yacmal fiihi binnahaari maalintiina kuma camal falin waa ka hijrooday camalfalkiisiina ma hayo akhrintiisiina ma hayo yufcalu bihi ilaa yowmi alqiyaamati arrinkaas baa lagu samaynaya ilaa maalinta qiyaame laga gaaro waladii ra'aytahu ninka aad aragtay fi thaqbi oo godka ku jira fahum ayagu azunaatu waa dadka zinaysta saasaa marka loo cadaabaa xagga hoosaa dab looga shidaa meeshaas tinaarka oo kale ah ayay ku jiraan cadaabkaasaa haysana ilaa maalinta qiyaame laga gaaro zinaduna waxay ka mid tahay dunuubta halista ah oo ummaduhu ay u baaba'aan ilaahay wuxuu ku xujiyey gaalnimada iyo nafta dilitaankeeda allah wuxuu leeyahay fii suurati alfurqaan waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar wlaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ilaa biاlxaqi walaa yaznuun dadka wan wanaagsan waa kuwa ilaahay aan cid kale la caabudin naf ilaahay uu xarimay in la gooyana aan goyn aanna zinaysan waman yafcal dalika yalqa ahaaman qofkii saddexdaas mid kamida samay ciqaab buu la kulmaa u leh ilaahay oo ah yudaacaf lahu اlcadaabu yowma اlqiyaama maalinta qiyaame cadaabka waa loo laalaabaa ويkلد فيiه مhاaنa soo dulaysan ayuu cadaabkaas ku jiri doonaa والذيi رaأيتaه ninka aad aragtay في النهri isagoo webiga ku jira webiga dhiiga ninka ku jira ee dhagaxa afka loogu ridaa آakiل الرibا waa ninka ribada cuna waxaa la yidhaahdo dulsaarka oo adduunyada kharibay oo adduunyada maasheeyey meel kasta yaala ee loo bixiyey faa'iidada faa'iide ma ahane waa ribo xaaraan ah shayga hadduu xaaraan yahay magaca sharciga laga bedelo ee maro qurxoon loo huuyo xalaal noqon maayo khamrada haddii inta magaca laga bedelo sharaab loo bixiyo ama cananaas aan u bixinno ama magac kaloo qurxoon aan u bixinno magacaas aan ka bedelna xalaal ku noqon mayso nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yihi ummadayda waxaa ka mid noqon doona dad khamracaba oo magaceeda magacaan ahayn u bixina magaca laga bedelaa magacii sharcigu u yiqiinay magacaan ahaynaa loo bixinaa waa lacaba sidii midii hore ay xaaraan u ahayday tanna xaaraan u tahay magacoo laga bedelo shaygu xalaal kuma noqdo khamro waa khamro ribo waa ribo bacdama marka sharcigu ribo uu yaqaano magacii waa laga bedel hadda waxaa loo yaqaanaa faa'iido faa'iido marka ribo xalaalayn mayso qofaa wuxuu bangi dhiganaa lacag lacagtaas waxay ka dhigan tahay bangigu inuu ka amaahday ilaa uu ku shaqaysan doonaahe bangiga sababta loo furaha waxay tahay lacagta la dhigana inuu ku shaqaysto lacagtaasuu ku shaqaysana qofaa tusaalahaan bangiga wuxuu dhiganaa boqol kun oo dollar inuu wuxuu rabaa ugu badbaado ilaan gurigiisa hadduu dhigto tuugu uga cabsanaahe boqolkaas kun oo dollar bangiga wuxuu leeyahay lix bilood kadib aan soo doonana waxay leeyihiin waxaan kuu saaraynaa boqolkaas kun oo dollar toban kun oo dollar lix bilood kadib waxaa helay boqol iyo toban kun oo dollar meeshan waa ugu badbaadee hadhowna lacag dulsaarhoo tiisii ka badan u qaadanaa waa ribadii ogowya ah nin marka waxaa u imaana lacag amaah a raba wuxuu leeyahay lacag boqol kun oo dollar oo amaahaan raba in la deymiyo ayaa waxay leeyihin ku deyminaynaa lix bilood gudahood boqolkaas kun oo dollar waxaa noogu keenaya boqol iyo konton kun oo dollar waa nin baahan inuu dan ku qabsaduu rabaa lacagtii boqolka kun oo dollar waa la amaahina waa tii ninka laga qaaday ogowyaa boqol iyo konton kun oo dollarna lix bilood kadib waa laga qaadaa ninkii lacagta lahaa markuu yimaado waxaa la siinaa boqol iyo toban kun ayagu meeqay reebanayaan markaas afartankaas kun oo dollar oo ribada ah waa wax bangeed u furan yihiin marka waxa dhan oo ay u furan yihiin oo wax lagu kala wado waa lacagtaas ninkaana laga qaaday ninkaasna laga ah, laga qaadaa intaas inta u dhexayda waayo marka waxa bunuugta ay ku shaqaysanaa oo ribada ah ilaahay marka ribada waa xaaraantinimeeyey jaahiligana waa jiri jirtay ilaahayna wuxuu sheegay qofka ribada ku tacaamula inuu la dirira washaykhu odayga fii asli shajarati oo geedka salkiisa jooga ibraahiimu waa ibraahiim calayhi salaam wasibyaanu caruurta yaryar xowla wareerihiisa jooga fa awlaadu nnaasi waa dadka caruurtoodii qayb culummada ka mid ahaa xadiiskan waxay ka qaateen awlaadu lkufaar inay ahlu janno yihiin gaaladu caruurta yaryaroo ay dhalaan ayagoo aan qaangaarin dhinta waxay leeyihin ahlu janno waaye maxaa yeele fa awlaadu nnaas nabigaa yidhi jannaday ku jiraan awlaadu naasna naas haddii la yidhaahdo gaali muslimba waa iskula jiraan laakiin nabiga sala allahu alay slam markii la weydiiyey ee la yidhi gaalada caruurtooda ka waran nabigu waa ka gaabsaday wuxuu yidhi allaahu aclamu id khalaqahum bimaa kaanuu yacmaluun ilaahay baa yaqaana markuu abuuray waxay samaynayaan ilaah baa yaqaana intaasuu isaga gaabsaday marka wاladii yuuqidu الnaara ninka dabka shidaana oo geedka agtiisa jooga maalikun waa maalik khaasinu الnaar waa ninka naarta furaheeda haaya maaligaa la yihahdaa waa midkii ilahay qur-aan ku sheegay wanaadow yaa maaliku liqdi calayna rabuk qaala inakum maakisuun wadaaru luulaa daartii hore markii hore aad gashay allatii dakhalta oo aad gashay daaru caamati lmu'miniin waa daar guud ahaaneed oo mu'miniinta oo dhan ka dhaxaysa jannada dhexdeeda waa guri ay ku leeyihiin dadkao dhan ay ka dhexaydaa mu'miniinta ah wa ama haadihi daaru midaan miya fa daaru shuhadaa dadka shuhadada ah ayaa iska leh wa ana jibriilu anigu jibriil baan ahay labadoodiiyaa marka hadda isbaraa wa ana jibriilu anigu jibriil baan ahay وhذا ميكائيل ninkan ila socdana waa ميكائيل فارفع رأسka madaxaaga kor u قaad فرفعtu رأسي madaxigan kor u qaaday فإdاa فوقي mase korkayga مثل صحاaبي wax daruur oo kale ah ayaa ka muuqda guri aad iyo aad u dheer sida daruurta oo kale inta ii jirto kale ii jira ayaa ka muuqda qaalaa waxay dhaheen daaka kaas manزilka waa gurigaaga halkaasuu gurigaaga ku yaalaa faqultu waxaa idhi dacaanii iska kaydaaya adkhul manzilii gurigayga aan gale haddaan gurigayga gelaa iska kay dhaafa qaalaa waxay dhaheen innahu baqiya laka cumrun cumri baa kuu haray ajashaadii ma dhammaanin lam tastakmilhu oo aadan dhammaystiranin cumri aan kuu dhammaanin baa jira falow istakmalta haddaad cumrigaaga dhammaysan lahayd atayta mansilaka gurigaaga waa imaan lahayd markaad cumrigaaga dhammaysato ayaad gurigaaga imaaneen saasay ku dhaheen halkaa caawa noo joogo bilaahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala ali w saxbi wasalam